barnaamijka dhakhtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku-xirka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o a barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa igu martiya toddobaadkan doctor maxamuud axmed maxamed shiino oo ku takhasusay daaweynta iyo qaleenka indhaha kana tirsan maamulka hay-adda caafimaadka ee manhal oo adeegyo bilaasha oo daaweynta iyo qaleenka dhinaca indhaha u fidisa dadka soomaaliyeed doctor shiino ayaa marka hore waxa uu sharaxaad ka bixinayaa xanuunka tarakoma ee ku dhaca indhaha ka hor inta aanu ka jawaabin su-aalo ay weydiinayaan qaar ka tirsan dhegaystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray waxa weeya indhaha oo biyo ku furmaan xanuunkaas qofku kama biskoodo iskii kama biskoodo laba arrimood baa dawadiisu ay leedahay ama laba dawu leeyahay qofku inuu dhibco joogto ah isticmaalo intuu nool yahay dhibcahaas waxay yaraynayaan biyihii lasoo saariyey ayay yaraynayaan qaarkoodna waxay sameeyaan meelihii biyuhu mariyeen ee maarata wadooyinkai biyuhu mariyeen ayay fuudaynayaan marka biyihii si fuud bay uga bixi karaan insha dhibcahaas qofku wax laga doonayo inuu habeen iyo maalinba isticmaalo oo joogto u isticmaalo oo mar kura aanu joojinin haddii xanuunka lagu sheego haddii uu googooyo wax dhacaysa dhibaatahay waxay gaaraysaa xididada dambe ee aragga optic nerfka ayaa damage ba gaaraya damagekaas hadduu batana waxa weeyaan xididkaas wuu dhimanayaa qofkaasina arag la-aan abadiya yaa ku imanaysa waxyeelaa gaaraysa waxyeeladaas markay sii socoto sii socoto marka dab xididka wuu dhimanayaa qofkiina u dhabeelayaa marka qofka galakoomaha qabaa wuxuu ku khasban yahay inta uu nool yahay noloshiisa ka hadhay inuu joogto u qaato dawadaas biyaha yaraynaysa haddii kale oo aan taa la yeeli karin waa in qofka qalliin loo sameeyaa biyaha lagaga xidhayo qalliin biyaha lagaga xidhayo oo trabroctiba la yidhaaho ayaa la sameeyaa waddankeena lagu sameeyaa haddii marka qofku awoodi karo inuu dawlada joogto u qaatana waxa fiican inuu dawlada joogto u qaato oo dawlada ay controlayso biyaha ilaalinayso inayna biyihii badanin haddii taa la waayo oo qofku aana dawladii helaynin ama joogto u qaadan karin ama dawadii ay controli kari weydo biyihii oo yarayn kari weydo markaa qofka waxa loo gudbaya stageka labaad oo ah in qofka isha loo qalo oo biyihii laga xidho oo maaragtay biyihii ay normal kusoo noqdaan magacayga waxa la yidhahdaa caabi faarax cali cashuur baa la yidhahdaa xoogaa alerti aan leeyahay hadduu maaragtay
xasaasiyad kordhinayo waan u baahnahay cashuur waad mahadsan tahay xasaasiyaddu waa waxa ugu badan ee dhakhaatiirta indhaha ay la kulmaan waxaana keena climatekaa keena siigada iyo dabaysha iyo qoraxda iyo cadarada iyo saabuuna waxaasoo dhan way keenaan marka taladan kusiin lahaa waxa weeyaan haddii ay jiraan waxyaaba aad garanayso kuu kicin kara xasaasiyadda inaad waxyaabaha iska ilaaliso sida saabuunaha cadarada shaambooyada qaar siigada dabaysha waxaad isleedahay waxaasaa kuu kicin kara hadduuse kugu kaco alerjigii dawooyinka anti alerjiga dhakhaatiirtu ay ku seenayaan kuwaasaad qaadan karta hadduu ilaha yidhaaho axmed maxamed xasan baa la yidhaahdaa waxaan weydiinayaa xanuunada ku dhaca indhaha virility mal ma laisugu gudbiyaa oo ma lagu kala qaadaa maxaad talagelyo siin lahay dadka isticmaala dawooyinka aan loo qorin su-aasha ugu horeysa dhegeysta weydii waa ka ugu muhiimsan xaqiiqo ahaan indhaha waxa jira cuduro lakala dhaxlo oo indhaha dhibaato weyn gaarsiiya waxa ugu muhiimsan xanuunka la yidhaahdo retinitis pigmentosa retinitis pigmentosa waa xanuun ku dhaca shabakada aragga oo qofku markuu yar yahay habeenuu yeeshaa marka uu daadiisa sii socotana maalintii xitaa araggooda wuu sii yaraadaa waxaa dhici karta qofku isagoo aan soddonba gaarin inuu indhabeelo dadka qaarna markay afartan ama konton gaara ayay indhabeelaan marka hore habeenuu ku bilaabanayaa sanadaha hore sanaha dambena qofku waa indhabeelaya xanuunka retinitis pigmentosa wuxuu ku badan yahay dadka isqaraaba guursada caruurtooda ilmaabtiga dadka ilmaabtiga isguursada ama habrowdaaga ah ama ama ilma ilmaadeerka ah sidoo markay isguursadaan caruurtay dhalaan ayaa xanuunkaa lagu arkaa qaar ka mida marka marka talada koowaad bixin lahaa waxa weeyaan in dadku maaragtay qofku uu ka guursado ma dadka ka yaro durugsan inuu ka yaro guursado si xanuunkaa maaragtay looga badbaado waa xanuunka ugu muhiimsan ee isagoo aan dawona lahayn maaragtay kahortagna aan lahayn ah maarata si dawo dhaktarku u qoray uu yahay dawadaa weligaa isticmaal ama shan sana isticmaal ama dhowr sana isticmaal iyado dee mar walba isticmaal karaa laakiinse haddii aan dawada loo qorin marka horeba ama maaragtay qof kale uu lahaayo iska qaato dib baa ka iman kara waxaa kale dhibaato ka iman kartaa qofka haddii daawo maaragtay laabeed ka hor uu furay uu dib u isticmaalo taas dhibaata ayada ka iman kartaa dhinaca muraayada horta qofka muraayad aan loo qorin haddii uu qaato oo muraayadaasi ama ay digrigeedu ka waan yahay ama ka yar yahay isagaan xamili karinba oo naca ku xanuunayo ma xamili karo laakiin sida la og yahay ilaa hadda ee damage ama waxyeelo khataro markiiba soo boodaysa oo qofka ku imanaysa hadduu muraayad ka tan weyn ama ka tan yar qaato ilaa hadda dhakhaatiirtu ma hayaan waxaase jirta qofkaan la xamili karinba qofkaan daqiiqada xamili karin markuu muraayad waxay dhaba dareemaya culays fara badan iyo xanuun buu dareemaya ma xamili karo marka inuu muraayad aan loo qorin uu qaato haddii uu qofku malka xamili karo waa muraayad ku dhow dhowtiisi weeyaan ma marka wax dhibaato weyn oo looga boqo ma laha xaqiiq ahaan arrintaa dhakhaatiirtu ilaa hadda ma hayaan muraayad markaad xagataba ku unakiraysa maarata lama hayo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti igu ahaa doctor maxamuud axmed maxamed shiino oo ku takhasusay daaweynta iyo qalleenka indhaha kana tirsan maamulka hay-adda caafimaadka ee manhal intaasina waxaa inuugu dhammaaday barnaamijka dhakhtarka weydii oo aad dhegaysataan maalin walba oo khamiis ah wuxuuna idinkaga yimid barnaamijka isku xidhka caafimaadka ee ka baxa idaacaddan v o a